Maxadka Imaam Mumaazini oo lagu baran doono culuumta shareecada Islaamka iyo tajwiidka Qur'aanka Kariimka ayaa laga daafuray xerada xagar dheer ee qaxootiga Dadaab. Munaasabadda lagu daafurayo maxadka ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka maxadka, culumoodiin, macalimiin, waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada. Sheekh Maxamed Sheekh Xuseen maamulaha maxadka ayaa ka warbixiyey ujeedka loo hirgeliyey maxadkan.
macadka insha allahu tacaala waa macad cusub awalan muddo bilooyin uu furan yahay bilooyinka uu furan yahay iyo marihii aan ka helnay alxamdulilaah qiyaastii wax isku dhow maadsaan filaaye wax anaga awooddeena ma aha waa mahad ilaah xaggiis ka imaatay ilaahina aan ka rajaynayno insha allahu tacaala inuu noo siyaadiyo awalan macadku insha allahu tacaala wuxuu bixin doonaa ugu horeyn ijaasooyin iyo shahaadooyin shahaadooyinkaas oo ay heli doonaan dadka qur-aanka dhammeeyey keli ah oo qur-aanka xifdiyey ijaasooyinka waxaa heli doonaa dadka qur-aanka xifdigiisa iyo tasiixi ay isku darsadeen taasoo ay yihiin mucallimiinta iyo mucallimaadka iyo ardada yaryarka kulli waxay qur-aan soo dhammeeyey waa midda xigta waxay tahay waa ardada la diyaarinayo oo ta'hiil lilmucallimiina walmucallimaat ardada loo diyaarinayo xalfadooyinka ama musaabaqada loo diyaarinayo in la diyaariyo ay imaan karaan in loo diyaariyo imtixaanaadka ay rabaan Qaar ka mid ah martijarabta kasoo qayb gashay daafurka ayaa bogaadiyey.
maantayna runtii bandhig fiican ayaa ii muuqda oo ardadii lagu bilaabay muddada yar sheekh maxamed khayr allaha siiyo uu bilaabay ay bandhig fiican runtii suubiyeen waxaa la doonayaa in aan dareenno oo aan ka faa'iidaysanno qur-aanka kariimka ah meesha lagugu barayo iyo gurigaada iyo masaajidda iyo shaqada meel walba inaad ku akhrisaa lagaa raba ma ahan wax laga ahaani karo waa kalaamkii alle subxaanahu wa tacaala caafimaad khayr barako sharaf wanaag sacaado liibaan wax walba qur-aanka ku jiraan haddii aad go-aan qaadato waad xifdin kartaa kalaamka alle subxaana wa tacaala Macadka Imaam Mumaazini ayaa ka qayb qaadan doona horumarinta iyo sixista culuumta shareecada Islaamka iyo qiraa'aadka.